بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد خطبة ركعة وقوضة وقتر كرون مع ملكة قاتم ومركي أور يسلوا عزم شركة قلها وضطش الخرم رئيس وزير حمزة عبد البر أمان تمشارع دورة كذا حد جلس عنود جد جم مدح بنان الدورشون كم بقتش كذا فر الله خرن الديوان جلد أدبياش الدورش الففي عتقة دولة مصر وخلب إذا كانت الصومالية ورك عالم كانوا حتقول لي جيس دونتا رويش أو وير ضد أيكون تنكو قاضي يوكرين قطب ضاسي حكسو كرناها أيتكو كل جيس دونتا ندو ابن خطر
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan maamulka s s khaatumo ayaa lagu casuumay inay markii ugu horeysay si rasmi ah qayb ugu noqdaan shirka madasha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare ayaa lascaanood kaga dhawaaqay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirka madasha s s khaatumo si rasmi ah ugu casuumay maamulka s s khaatumo lana soo gaarsiiyey hogaami firdhiye cidna kama qarsoona saad hadda sheegteen inaad ku jirtaan state building processki ama state formation formation process baad ku jirtaan yani processkii lagu dhisaayay state baad aad aad aad ku dhex jirtaa dowladda federaalkiina rool bay leedahay dadka deegaankaana rool bay leeyihiin idinkaa noo bilaabay hab iyo mustawe iyo system baad wax ku samaysateen idinkoo ahlulxalligii walcaqdigii bay fadhiisteen go-aankaasaad gaarteen go-aankaad gaardeenna annagoo si qoraal ah oo aan af ahayn ayaan dhahnay gacanta idinku taagnoo dhahnay waa okay waan idinkula shaqaynay state deformationka idinka fatro kumeel gaar u sameeyey idinka dastuurkii samaynaya idinkaa socda idinkaa qaangaa qaangaarsiinta muhiimaddii loo sameeyey maamulkana waxay ahayd inuu qaangaaro isqaangaarsiiyo isqaangaarsiintii baad ku socotaan waan idinku hambalyeynayna annaga wixiina laga rabeen waa diyaaraan lanahay waana wada sheekaysanay hogaamiyaha si weyn waxaa runtii aan ku faraxsanahay inay soo gaartay casuumaadii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud markii ugu horreysay si officiala uu uga qayb geli doono ka mid yahay s c m c c
ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay siddeed mashruuc oo muhiim ah kuwaasoo dowladda federaalka soomaaliya ay ka hirgelinayso magaalada ascaanood iyo guud ahaan deegaanada maamulka s s c khaatimo ra-isul wasaaraha oo mudnaan gaara siinayaa muhiimadda ay leedahay in la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed adeegyada sida gaarka ah loogu baahan yahay ayaa sheegay in mashaariicdani ay xoojin doonaan isku xirka bulshada iyo dowladnimada unaga gol xaarayaan kobac dhaqaale iyo horumar waara oo laga hirgeliyo dalka soomaaliya munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka hadlay hogaamiyaha maamulka s s c cabdiqaadir alcale
waa maalintii labaad ee uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka booqasho ku caasimaddii maamulka s c khaatime ee lascaanood shalay waxaynu joognay munaasabaddii soo dhowaynta ra'iisul wasaaraha iyo munaasabad aad iyo aad u qiimo badan haddii shalayto ay ahayd maalintii ugu horraysay ee uu ra'iisul wasaare soomaaliyeed yimaado laascaanood iyo mandaqadan s s c maantana waxaa weeye maalintii ugu horraysay ee laga dhagax dhigi doono mashaariicdii ugu ballaadhnayd ee laga hirgeliyey degaanka kan iyo maamulkan waxaa maanta halkan ra-isul wasaaruu ka dhagax dhigay xarumihii ugu badnaa ee dawladda oo isugu jira kuwii maamulka iyo caafimaadka iyo amniga intaba iyo waddooyinkii isku xidheeyey gobollada s c khaatumo weli mashaariic intaa leeg dhagaxdhiggooda oo uu goobjoog ka yahay ama dhagax dhigayo mas-uulkii u sarreeyey xukuumadda federaalk ee soomaaliya taariikhda kamay dhicin s c iyo las canoton dhanka kale ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in ay farxad gelinayso dhismaha xarumaha muhiimka ah kuwaasoo bixin doona adeegyada muhiimka ah ee dowladda isagoo ballanqaaday in mashaariic kale oo badan dowladda ay keeni doonto khaatamo state
waxaa sharaf noo ah inaan dhagax dhigayno mashaariic qaybo badan oo ka mida adeegga asaasiga ee bulshada oo ay ka mid yihiin ku jiraan oo ay ku jiraan caafimaad ku jiro oo waxbarasho ku jirto oo ay ku jiraan adeegii kale ee dawladda hadday tahay immigrationka hadday tahay hay-addii soodma ee maaraynta musiibooyinka iyo la tacaalidda mashaakilaadka ka dhaca dalka farxad noogu tahay waxaan sidaad sheegtay haddii allidmo haddii la yidhaahdo aan ku dadaali doonaa in si dhaba loo fuliyo mashaariicdaas tani waa bilow waxayna ibafur u tahay hay-adihii federaalku inay si rasmiga uga hawlgalaan khaatuma maxaan ku dhahay stateka iyo iyo iyo iyo dawladdan iyo maamulkan cusub saan sheegnay marka idinkana waad mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa dadka reer khaatuma ay si wataan fulinta mashaariicdaas muhiimka u ah ee ayaga anfacaysa ubadkoodaba aad iyo aad guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa muqdisho ka daafuray ololaha qaran ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo codka ah abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta muqdisho ka daafuray ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha qofkii ugu horreeyey ee guddiga ay diiwaangeliyeen ayaa waxa uu noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow munaasabadda daahfuurka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada rayidka ururada siyaasadda komishineerada guddiga guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa muqdisho wasiiro xildhibaano iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha cabdikariin axmed xasan waxaana uu sharxay degmooyinka ugu horeeya ee la diiwaangelinayo codbixiyaashooda iyo shaqada ay guddiga ay hayaan waxaa sharaf weyn noo ah in berri maahan isaa dambe oo bisha abril ay tahay shan iyo tobankeeda lixdan sano ku dhowaad kadib dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inay u dareeraan inay doortaan isdiiwaangelintooda inay bilaabaan si ay bishii juun soddonkeeda u doortaan golahooda deegaanka intaasoo shaqaan qabanay xafladda waa furitaan detailiska iyo howlaha socdanana waxaan siin doonaa halwadeennada oo shaqadan iska leh maanta waa maalin weyn waxaa noogu xigtaa anadar beerta nabadda aan ku qaban doono soo bax ballaaran oo bandhig noocan oo kale ah oo aan beri galab qaban doono insha allahu tacaala dhacdooyinka iyo kulummada iyoiyo bulshada la kulankeedu waa non star insha allahu tacaala marka maanta waxaan haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimuhu waxaan rabnaa inaan idin tusno qalabkii doorashada oo aan rabnaa bannaanka inaan idinku tusno siduu u yahay qalabka qalab saxa oo shaqaynaya waxaanu rabnaa inaan maanta idiin sheegno daafurka waa ujeedaan daafurka ololaha qaranka ee diiwaangelinta codbixiyaasha marka anaga stejkaasa maanta bilaabaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maxamed axmed amiir iyo wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa ayaa tilmaamay in guddiga uu qabtay shaqo muuqata waxaana ay sheegeen inay rajeynayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qoficood ah ilaahay qofba nasiibuu siiyey wuxuu aniga ilaahay nasiib ii siiyey inaan ku soo aado xilli dadka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir degan loo siinayo fursad ay iyagu ku soo doortaan hoggaankooda runtii ma qiyaasi karo waxaan u malaynayaa inta badan intaynan halka fadhida waa yar tahay doorashadii ugu dambeysay ee march kii cid ka qayb gashay konton iyo lix sano kabacdi waxaa ilaahay mahaddiisa in dadka loo celinayo awooddoodii oo ay dadka gobolka banaadir degan kuwa ugu horreeya ay noqonayaan mid qaran marka loo fiiriyo inay soo doortaan cidda iyaga matalaysa waxaana doortay annagoo xildhibaanaha kolley amiin baa
howlwadeen hadda gudida ka aabaanu isla ahayn xildhibaane hal oday iyo aamina hal oday dawlad baan ku noqonnay madaxweynea lagu doortay xukuumad baa lagu dhisay adduunyaduna may odhan hal qof baa idin doorta konton baanu haddana nimid iyo kow alxamdulilah dawlad baa lagu dhisay way shaqaysay horaan ugu soconnay waxaa ku sii xigay haddana in la yidhaahdo boqol iyo kow marka maanta in dadku ay doortaan muxuu ahaa intaas in ka badan oo dhowr milyan oo qofi ay doorato qofka madaxda u noqonaya waa tallaabo hore loo qaaday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow ayaa ammaanay ururada isdiiwaangeliyey sidoo kale ururada kale ayuu ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan guddiga ayuu ku ammaanay howsha adag ee ay hayaan labaatan milyan oo soomaaliya ma codaynaysaa laakiin ugu yaraan haddaan rafli toddoba milyan siddeed milyan aan ka helno oo codbixiyaala oo gobolka banaadir lagu bilaabo ilaa gobolladii dalka oo dhan laga diiwaangeliyo saas ay codka ku bixiyaan horumar soomaaliga ay gaarta waay horumarkaas marka waxaa ka imaan karo dadka shacabka inay adeeg helaan number one amniga hadda oo qolada dhibaatada nagu haysto khawaarijta iyo shabaabka ah ee ururkan shabaabka loo yaqaano oo argixisada ah in meesha ay ka baxaan maxaa yeelay dadka hadday iyaga isdoortaan malaayiin doorasho gashay shabaab waddanka joogi maayo runtaas sheegno maxaa yeele dadku waxay fiirsanayaan waxay leeyihiin dadka aan dooranay dadka la doortan markaas oo golaha deegaanka ugu horeeyo oo hadda aan ka shaqaynayno dadkaas adeega degmaday bixinayaan amniga degmaday ka shaqaynayaan waxbarashadii ay ka shaqaynayaan caafimaadka ay ka shaqaynayaan arrimaha bulshaday ay shaqo ka qabanayaan hadda amiir waa la soo magacaabay laakiin markii la doorto uu doorasho uu haysto oo xilka laga qaadi kara muxuu sameynaa waddanka wax badan uu qabanaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha u qaybsamaha arrimaha carabta ee wasaaradda amniga iyo saraakiil ay ka mid yihiin jenaraal maxamed maxamuud garaar jenaraal cabdikariir maclin xuseen ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde si diiran wafdi ugu soo dhaweeyey munaasabadan koobano oo lagu wareejinaya agabka ciidanka ay ku deeqday wasaaradda arrimaha gudaha masar oo uu hadal ka jeediyey axmed cali tawfiiq ibraahim lutfi kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha masar oo ka mahad celiyay soo dhoweynta ayaa sheegay inuu fariin ka sido madaxda dalka masar wuxuuna sheegay in ujeedka imaanshihiisa uu qayb ka yahay xoojinta amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ay muujinayso aragtida madaxweynaha masar wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed ali xagaa oo ka hadlay soo dhoweynta ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay sida dalkooda labaad isagoo muujiyey in taageeradan ay muujinayso iyo xiriirka ka dhexeeya labada wadan masar iyo soomaaliya wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin taageeradooda xasilinta amniga gudaha ee dalka taasoo ay ka mid tahay taageerada dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabka ciidamada intaba waxaan halkan kula wareegnay agab ciidan oo ay noogu deeqday dawladda aan walaalaha nahay ee masar masar iyo soomaaliya waxay lahaayeen oo horeyna u lahaan jireen qarniyaal badan ka hor annagoo dawlada iyo annagoon dawlada ahaynba xidhiidh taariikhi ah oo soo jireen ah maanta waxay noogu deeqeen agab ciidan oo ay ugu deeqeen ciidanka booliiska soomaaliyeed taasi oo wax ka tarigi doona sugidda amniga iyo nabadgelyada dalka aad baanaan ugu mahad celinaynaa waanan ku faraxsannahay waxaanan rajaynaynaa agabkani inuu wax weyn ku soo kordhin doono sugidda amniga dalka ee ay u saarayi ay u xil saaran yihiin ciidamada booliiska soomaaliyeed marka aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanan rajaynaynaa inaanay tani noqon kii ugu horraysay uguna dambaysay waxayna noo ballan qaadeen agabo kale oo fara badan oo ciidanka ka saacidaya inay waajibaadkooda iyo hawlahooda u gutaan si fudud iyo tababarro ay siin doonaan qaybaha kala duwan ee ciidanka ha ahaataan saraakiisha ha ahaadaan dableyda iyo muxuu ahaa saraakiisha dhexe waxaanan rajaynaynaa in xidhiidhka aannu la leenahay dawladda masar maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogaysto ilaa uu ka gaadhayo sidii uu ahaan jiray waktigii aanu ahayn dawladda buuxda haddana aanu u soconno inaan noqonno dawlad buuxda oo dalka amnigiisa iyo waajibaadka ka saaranna gacanta ku dhigta aad baanaan uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha masar kiisi oo mar walba ag taagan dawladda soomaaliya iyo shacabka masaarida oo shacabka soomaaliyeed ay walaaliyihiin mar walba la hor taagan hiiliyaho waa mahadsantihi halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedi wjir markana warkaa dibadda ugu yaraan kowel maanta ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen siddeetan iyo saddex kalena way ku dhaawacmeen oo ay caruur ku jiraan kadib weerar uu ruushka ku qaaday ukrain sida wasaaradda arrimaha gudaha ukrain ay sheegtay tirada dhimashada ayay sheegeen inay kordhi karto iyadoo dadka dhaawacma ay ku sugnaayeen waddooyinka gawaaridooda dhexdooda gaadiidka dadweynaha iyo guryahooduba weerarka ayaa ka dhacday magaalada sumi madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa caalamka ugu baaqay inay falcelin adag ka bixiyaan weerarka ruushka uu ku soo qaaday akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalalka iyo dibadda caawana soo gaara waana intaa ciddoo warkayga seegana wax dib ugu daalaan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo